senator afcadey iyo saraakiil ciidan oo booqday furimaha dagaalka qodobada dibadda aa warkeena subax ku maqli doontaana dhegaystayaal waxaa ka mid ah dagaal dhex maray ciidamada dowladda itoobiya iyo maleeshiyaadka amxaarada iyo maraykanka iyo sacuudiga oo ka wada hadlay colaadda dalka yeman
waa kuma warwaageedii maxaa u dambeey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha bisha afraad labada kun saddex iyo labaatanka warka waxaa idiin aqrin doona anigoo ah maxamuud siciid axmed aan ku bilaabe madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse ayaa hambalyo u diray ciidanka xoogga dalka madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ugu hambaliyeeyey ciidanka xoogga dalka sanad guurada lixdan iyo saddexaad ee kasoo wareegatay aas-aaska ciidanka taasi oo ku beegan labaiyo tobanka bisha abriil sanad guurada lixdan iyo saddexaad ee aasaaska ciidanka xoogga dalka waa maalin ku aastaysan ayadoo sanad guuradii la xusay xilli halgan lagu jiro oo aan lagu xusin dabaaldeg iyo gaardisa balse lagu xusay dhiigga geesiyaasha iyo shuhadada ee u dhimanaya difaaca diinta dadka dalka iyo dowladnimada dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa hambalyo ku aadan xuska sanad guurada lixdan iyo saddexaad ee aasaaska ciidanka u diray ciidamada xoogga dalka ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in xuska sanadka uu ku soo aaday iyada oo guulo waaweyn laga gaaray dagaalka lagula jiro al-shabaab islamarkaana ciidanka markaa geesiyaasha ah ay gacanta ku dhigeen dhul ballaaran oo sanado badan ay ku dhibaateynayeen shacabka hambalyo guud ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed xuska sanadkani wuxuu ku soo aaday iyadoo aan u dabaaldegayno guulaha waaweyn ee aad ka ka soo hoyseen markaasi furimaha dagaalka laguna jabiyey al-shabaab ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa sheegay in dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ay barbar socotay qorshaha dib u dhiska tayeynta iyo qalabaynta ciidanka xoogga dalka oo hadda meel wanaagsan maraya mudane xamse ayaa xusay in xukuumaddiisu aysan marnaba ilaabi doonin halyeyadii naftooda u huray difaaca dalka iyo dadka soomaaliyeed si ay al-shabaab uga dulqaadaan dhanka kalena ra-iisul wasaare xamse ayaa kormeer shaqo ku tegay wasaaradda cadaaladda iyo xarunta howlgallada deg dega ah ee caafimaadka guuda ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa kormeer shaqo uu ugu kuurgalayo adeegyada ay u hayaan bulshada soomaaliyeed ku tegay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka iyo xarunta howlgallada deg dega ah ee caafimaadka guuda ra-iisul wasaaraha ayaa ka dhageystay wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka mudane xasan macalin maxamuuda warbixin la xiriirta dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ah horumarinta hanaanka cadaaladda dalka hagaajinta iyo horumarinta sharciyada ay wasaaraddu gacanta ku hayso si loogu gudbiyo markaasi golaha wasiirada iyo dardargelinta shaqada ka socota wasaaradda ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in xukuumadda dan qaran ay ka go-an tahay la dagaalanka musuq maasuqa iyo in la qabyo tiro dastuurka kumeelgaarka dhammaadka sanadkan sidoo kale ra-iisul wasaare xamse ayaa kormeeray xarunta howlgallada deg dega ah ee caafimaadka guud ee dhowaan ay howlgelisay wasaaradda caafimaadka ra-iisul wasaaraha ayaa xusay ahmiyadda ay u leedahay dalka xaruntani oo ka jawaabi doonta baahiyada markaasi deg dega ah ee dhanka caafimaadka ee lasoo gudboonaada dalka dhinaca kalena soomaaliya iyo maraykanka ayaa ka wada hadlay dagaalanka argixisada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa qaabilay danjiraha dowladda maraykanka u fadhiya soomaaliya larry andre kulanka ayaa diiradda lagu saaray xiriirka labada dal iyo iskaashiga dhinacyada amniga la dagaalanka argagixisada horumarinta dhaqaalaha deyn cafinta iyo xoojinta taageerada dhinacyada badan ee dowladda maraykanka ay siiso soomaaliya dhanka kalena senator af cadde iyo saraakiil ciidan ayaa booqday furimaha dagaalka senator axmed maxamed cali af cadde ayaa booqday furinta dagaalka ee ciidanka xoogga dalka senatarka oo goob fagaare ah kula qudbe ku qudbe ugu qudbeeyay markaasi ciidanka ayaa kula dardaarmay inay adkeeyaan cibaadada alleh inta ay gudanayaan waajibaadka qaran ee duurkani ay ugu joogaan senator afcadde ayaa ciidanka ku baraarujiyey markaasi inay niyeystaan in dagaalka ay ku jiraan uu yahay jihaad xaq ah oo shacabka soomaaliyeed ay uga dulqaadayaan al-shabaab oo haystay in ka badan shan iyo toban sano dhanka kale dadka tuulada ceel cali axmed ayaa afar neef oo geel ah ku wareejiyay ciidanka xoogga dalka iyo kuwa dib u xaraynta deegaanka ee furinta ku jira si ay ugala qayb qaataan farxadda sanad guurada lixdan iyo saddexaad ee kasoo wareegatay aasaaska ciidanka xoogga dalka halkaad warkaasi kala socotaana dhegaystayaal waa idaacadda radio kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland qodobadii dibadda oo ay ka mid yihiin dagaal dhex maray ciidamada dowladda etoobiya iyo maleeshiyaadka amxaarada iyo sidoo kale maraykanka iyo sacuudiga oo ka wada hadlay colaadda dalka yeman ayaa inoo soo socda balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan xubinta ciyaaraha warka waxaa la diyaara alghazaala
aada iyo aad iyaad umahasantahay vozi subax wanaagsan dhegeystayaal saaxiibyaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka subax saaka waxaan kusoo qaadanaa kulamada Champions League xalal la ciyaaray kulamadaas oo ah kulamaad u xiiso badan waxaa wada ciyaaray Chelsea weliba kooxda Real Madrid kulan aad u xiiso badan ayaa dhex maray kulankaas oo qaybtii horeba gool ay dhaliyeen kooxda Real Madrid Karim Benzema ayaa gool kor u saxiixay qaybtii labaad ee dib la isugu soo laabtay konton sagaal daqiiqo markii ahayd ninka lagu magacaabo waa garabka bidix ka ciyaara ee Benjilwa ayaa roose qaatay gaarka roosaha huruudka loo taagay waa rosa ah isagoona ciyaarta ka baxay ayaa chelsea waxay ku ciyaaraysa toban ciyaartooy waxayna ciyaartaasi kusoo dhamaatay laba gool iyo ever oo marco asensio bedel kusoo galay saddex daqiiqa isagoo ciyaarta ku jira ayuu goolkii labaad u saxiixay kooxda real madrid real madrid ayaa marka laba gool iyo ever kusoo garaacday kooxda chelsea sidoo kale napoli iyo weliba waxaa wada ciyaaray ac milan kulan aad u xiiso badan napoli ayaa gool laga dhaliyay qaybtii hore qaybtii dambe markii laisku soo laabtane kaarka rosa ayaa loo qalqaliyay mid ka mid a xidigaheeda waxayna kusoo dhamaatay toban ciyaartooy weliba sidoo kale sagaal ciyaartooy koo iyo toban ciyaartooy la ciyaaraysay ac milano kulankii ac milano way badisay oo hal gool iyo ever ayay ku badisay ibrahim bin nasir ayaa u dhaliyey goolkaasi qura oo waxaa markaa laisleeyahay lugtii hore armay napoli la reebi karaa laakiinse waxaa la tegaya stadion el armando maradona kulankaas oo ah kulanka isbuuca soo socdaba waa la is arki doonaa waa la kala bixi doonaa oo kulamadaas ayaa la ciyaaraya yuruba league ayaa la ciyaarayaa oo caawa ay wada ciyaarayaan united iyo sevilla iyo weliba kooxo kale oo khamiisleeda iska diyaarsan oo ciyaara xubintii ciyaaraha warka subaxna saaxiib arsaaka waa egeyntaan dibida kugu celiyay foosi qeyb warka naga hore
aad ayuu mahadsan yahay alkhazaala oo inala socodsiinayo xubinta ciyaaraha ee warka iminkana qodobada dibadda shacabka ku nool magaalada dabre birhaan ee deegaanka amxaarada ayaa warbaahinta u sheegay inay gudaha magaalada ku dagaalameen ciidamada dowladda dhexe iyo maleeshiyaadka amxaarada oo magaaladaasi ku sugan ciidamada federaalka waxaa dagaalka kala horyimid ciidamada isugu jira booliska gaarka ah ee deegaanka amxaarada iyo maleeshiya maleeshiyada faano shakhsiyaadka warbaahinta u warramay oo arrimo amni awgeed magacooda u qariyey waxa ay sheegeen dagaal xooggan inay labada dhinac magaalada ku dhex maray ugu yaraan laba qofna ay dagaalkaasi ku dhinteen maleeshiyaadka ciidamada qalabka sida ee dowladda dhexe la dagaalamay ayaa ka soo horjeeda qorshaha dowladda dhexe ay shaacisay in lagu kala dirayo booliska gaarka iyo maleeshiyaadka fano oo deegaanka amxaarada leeyahay iska horimaadkan magaalada dabre birhaan ayaa kusoo beegmay xilli ay maalmihii u dambeeyey ay mudaaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeedo qorshaha dowladda dhexe ay ciidamada deegaanada ku kala dirayso u ka dhacayay ugu dambeyntiina aqalka cad ayaa sheegay in la taliyaha amniga qaranka maraykanka jake sullivan oo la hadlay dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan talaadadii waxayna ka wada hadleen iiraan iyo tallaabooyinka lagu soo afjarayo dagaalka yamana baaqani ayaa yimid kadib markii dhowaan beijing ay heshiis ku soo celisay xiriirka sacuudiga iyo iiraan oo ah qubadaha gobolka ugu waaweyn ee bariga dhexe iyadoo oo heshiiskaasi uu ahaa mid aan laga qaybgelin maraykanka wasiirka arrimaha dibadda iiraan iyo sacuudiga ayaa toddobaadkii hore ku kulmay magaalada beijing kadib markii ay ku heshiiyeen inay soo afjaraan khilaafkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeyey kadib sannado badan oo cadaawad ah oo sii hurisay colaadda ka taagan bariga dhexe master sulifan iyo dhaxal sugaha boqortooyada maxamed bin salmaan waxay sidoo kale ka wada hadleen isbeddello ballaaran oo ku wajahan hoos u dhaca gobolka iyagoo hoosta ka xariiqay baahida loo qabo in laga hortago hanjabaadaha iiraan iyo meelo kale ayuu aqalka cad bayaan uu soo saaray goor dambe oo talaadadii ku sheegay sacuudiga sacuudi carabiya iyo iiraan oo ah qubadaha ugu awoodda badan muslimiinta suniyiinta iyo shiicada waxa ay sheegeen inay bilaabayaan qabanqaabada dib loogu furayo safaaradaha iyo qunsulyadaha muddada labada bilood ah ee ku qeexan heshiiskooda shiinaha guud ahaan dhegaystayaal warkii subax aad kala socoteen idaacadda radio kismaayo waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinayaan waa maxamuud siciid axmed anigii asxaabta kala qayb qaadatay warka oo isku duwan waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo ammaana allah
raxmadii ilaah iyo dadyo waatan rabadaane raxmadii ilaah iyo dadyo waatan rabadaane rajab waa dhammaato shabcaan reesto taban baa ah wakhtiyada isrixo iyadoo roraysay timid rukniyada islaamkay mid tahay soonka rabadaane rusushii ilaah soo dirayo raad kuwada joog